Jamciyadda Tibyaan ayaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ku qabatay munaasabad lagu soo xerayay tartan quraan akhris ah oo loo qabtay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata madarasooyinka magaalada. Munaasabadda xiritaanka tartanka waxaa kasoo qayb galay Guddiga Tartanka, Culumuuddiin, Waalidiin, dhalinyaro iyo marti sharaf kale. Guddoomiyaha Guddiga Garsoorka Tartanka Yuusuf Axmed Nuur ayaa ka warbixiyay heerarka uu soo maray tartanka iyo ardayda ku guuleysatay.
waxaan rabaa in aan waxa yar idin sharaxo qaabkii tartanka aan ku qabanay in waxaan idin sharaxo Ee, tartanka markii ee, la qabanayay qur-aanka horta ee, macnaha sida su-aalaha ardada loo weydiinayay waxaa la sameeyey waraaqada Ee, waraaqada yaryaraa la jeexaa waxaa la sameynayaa ee, suuradda magaceeda iyo beijka arday kasta horta waxaa la weydiiyey saddex beij oo qur-aan ka mid ah la weydiiyey marka waxaa la sameynaa si dadaalka meesha lagu gaaray daraaddeed oo macnaha jamciyaddana ay arrintaasi ay dadaalkooda ay ka mid tahay haddii inta ardayga loo yeero kitaabka qur-aanka meesha uu saaran yahay safxa qur-aan ka mida loo soo baxsho oo haddana macalinkaa safxa soo bixiyo waxaa laga yaabaa qur-aanku meelna waa adagyahay meelna waa fududahay inay xoogaa meeshaas wax ka yimaadaan laga yaabaa si intaas u imaanin daraaddeed waxaa la sameeyey waraaqado yaryaraan jeexnay aniga guddigeenno saddexdeena guddiga ah oo sheekhu nugu wen yahay Ee, suuradda magaceeda la qorayaa Qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey tartanka.
Ee, ilaahay baa mahad iskale ee na soo gaarsiiyey maalintan ah maalin weyn ee runtii maalin ilaahay agtiisa aad iyo aad qiimo ugu leh ah maalin ramadaana ah Ee, tobankii dambe oo ramadaanka iyo tobankii een, tobankii dambe iyo tobankii dhexe kala guurkooda ah haddana ilaahay uu soo waafajiyey inaan isku nimaado yacni qur-aanka kariimka sidii aan u tacdiimi lahayna u weyneyn lahaynay ilow ilaahay maalinta uuna soo gaarsiiyey ilaahay baa ku mahadsan Ee, subxaanahu wa tacaala marka labaad waxaa ku mahadsan intaan oo ummada oo muslimiina oo isugu timid yacni kitaabka ilahi inay tacdiimiyaan Eh, aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin
iyo cid kastoo gacan ka geysatay hawshan quruxda badan oo fadliga badan in lagu tartamo qur-aanka kariimka qowlkii eebe oo wax aada u qaaliya ah sidoo kale waxaan inaan salaamoon hambalyeeyo rabaa lajnada isku soo hawshay inay taxkiim hawshan ka galaan oo waqtigooda siiyey inay qur-aankaas lagu tartamayo aqdaada iyo qaladaadka ka saxaan ee arday soomaaliyeed oo dugsiyo kala duwan qur-aan ku kala bartay la tartansiiyo Sanad kasta marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa inta badan magaalooyinka dalka lagu qabtaa tartamo quraan akhris ah kuwaasi oo ardayda ku guuleysata la guddoonsiiyo abaalmarino kala duwan oo lagu dhiirigelinayo ardayda.